labadaa nin ee lasoo qabtay waxay ahaayeen laba wiil oo dhalinyaro ah bastoolada ku hodaysan weeraray oo dhaawacay nin markii dambe u geeriyooday dhaawacoodii oo nabadoon ahaa oo deegaanka deganaa oo da- ahaa ninkaasay galabta weerareen xabaday madax uga dhifteen ciidan howlahay kala duwanaay gaafmeerka degmada haaye ayaa muxuu ahay kusoo baxay meeshii xabada isku weydaarsadeen sidaa ayayna muxua ku dhaawacmeen iyagana laguna qabtay waa gartay marka maxay ka tirsanaayeen ciday ka socdeen iyo waxay ahaayeen ma la ogaaday waa niman ka tirsanaa cadowga ummadda soomaaliyeed weerarka ku haaya shacabka soomaaliyeed nimankan ugus aan ugu yeerno nimankaasay ka tirsanaayeen marar badan waxaa dhaco weeraro la sheego in dad lagu soo qabto haddana qaybo ka mida qaylaa ka daba timaado oo waxaa la dhahaa waa arrimo maaragtay ku salaysan dad lagu qaldamay maxaa lagu xaqiijin karaa marka inay raggani ahaayeen dadkii ka dambeeyey weerarka ninkaasi nabadoonka uu ku dhintay saa tiri
wa waa arrin xaqiiqo ah oo ninkaanu nimankaan niman hubaysan oo ninkii xabadaha ku dhiftay isla markiina muxuu ahaa askari askar meesha ka agdhoweed ay kasoo baxeen xabadeeyeen dhinac kale muxuu ahaa askar kale kasoo gashay loo laisugu soo gurmaday oo dagaalamay oo sida looga itaal roonaaday ayay ahaayeen marka niman falkii kadib la qabtamay niman falkii lagu qabtay ahaayeen iyaguna qiraalaho arrintii hubkoodii iyo wuxoodii wata waa tahay cid garatay ma jirtaa hadday xaafadda ama deegaanka ka yimaadeen ama qof kale oo dad ehelkoodii iyo wax la ogaaday ma jirtaa ilaa iyo haatan raad dambe ah annagu intaa ayaan muxuu aha hawsha ku lahayn markaan qabanayna waxaan ku wareejinay hay-adihii baaritaanka iyaga ayaa baaritaankooda heesto laakiin waxaan ku xaqiijinayaa dadkaanu ma ahan dad deegaanka degan ma ahayn dad muxuu ahaa inay ninkaa dilaan loo soo muxuu ahaa diray ayay ahaayeen lagana soo tusa ninkan iyo ereyadii uu ka yimid oo ninkan nin magaalada markaas kasoo galo ahaa magaalada hoose waxaan ula jeedaa ereyadan muxuu aha degmooyinka kale aan degmada ahayn meesha la yidhaahdo lambarafo yar iyo soobe ayaa laga tusay sia u u cunugan yar ee ninkan dilay noo sheegay halka ayaa lagu soo loo looga soo farmuuqay uu soo daba kacay markuu meeshaan uu maraayo iyuuna muxuu aha ku dilay marka dad sidaas muxuu ahaa banaanka degmada looga soo abaabulay oo looga soo diray yaa soo diray iyagu sama qirteen in ujeedkooda u ahayd inay nabadoonkaasi dilaan ha ha waa qirteen waana muuqataa ho hadda hubkoodiiyo wuxoodiiyo muxuu aha dagaalkoodiiya shacabkii o dhan aa dul taagan oo xaaladii shacab iyo ciidanba waa la isugu tegay marka waxaan leenahay hadda waa nagu soo sirmateene ka jooga naftiinana muxuu ahay ilaashada midda soomaaliyeedna muxuu ahay badbaadiya dadkan iyo oo reer madiino iyo ciidamadoodu waa dad isku xiran waxaana rajaynaynaa inaysan muxuu ahaa kuwa noocaas oo kale ahay aysan dadkayna iyo dilaan aysan muxuu ahaa iska iska laafiyoo doonin haddii ilaa yidhahdo waa gartay midkood ayaa sida meelaha qaarkood la soo geliyay sawiradooda wuxuu u muuqdaa inuu dhaawac yahay midna uu bad qabo marka waxaad bal iiga warantaa ma waxaa jira in midkood waxyeelo ay soo gaartay intii aan la qaban ka hor labadoodaba ciidamada sida gaarka u tababaran ee ammaanka degmada gacanta ku haya ayaa lugaha ka toogtay kadib markay la dagaalameen labadoodaba dhaawacyo lugaha ayay qabaan waa garta marka haddama isbitaal ayaa lagu dabiibaya oo kadib ayaa maxkamad iyo xaalkooda sidaasay noqon doontaa mase iyagoo dhaawacaa saldhigay hadda ku jiraan maya waa la dabiibayaa waxay gacanta ugu jiraan muxuu ahaa dawladda soomaaliyeed oo mas-uulka ka ah kuwa muxuu ahaa dadka noocaasa laftigooda ayaa mas-uuliyad naga saaran tahay kuwa ay dilayaan oo muxuu ahaa masaakiintana mas-uuliyada naga saaran marka mas-uuliyaddii yaa la gudanaya waa la daaweynayaa si tartiiba oo wanaagsan oo xeerarka caalamiga iyo kuwaynuga ay qabaan ayaana la marsiinaya marka daaweynaa ugu horeysa waxaa ugu horeeya oo la qabanayo xaggee dawladdu ay ku haysaa maxaase u qorsheysan marka qof sidaasoo kaleeta lasoo qabto dawladdu maxay ka yeeshaa goobo loogu talagala ayaa lagu hayaa oo muxuu ahaa daawadoodii iyo nidaamkoodiiba loogu loogu diyaariyey marka adee muxuu ahay dawladdu hay-adaheedii kala duwana way dhisan yihiin saad ka warhaysaba hay-ad kastaana shaqadeeda ayay gudanaysaa hay-adihii caafimaadka qaabilsanaa inay dadka noocaas oo dhinacna cadow ka ah dhinacna muxuu ahay dad dhaawacan ka ah labadiiba isku gutaan ayaa muxuu ahaa u diyaarsan marka meelo ku haboon hayntooda ayaa lagu hayaa